بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام إلى آخر ولا يشبه ولا يشبهه الأنام ما إذن قرن مس ولا يشبه الأنام ما إذن قرن ما يا نص قار كم إذا يشبهه الأنام إذا مو هدي هذا يشبهه هو لا هو لكن يشبه هذا يتاه هي الأنام مفعول به وي haddii laba ha ay yihiin alanaam waa faacil walaa yushbihu huwa alla ma shibahaayo alanaama makhluuqi jinki iyo insiga laga wadaad meeshaan walaa yushbihu alla ma shibahaayo alanaama makhluuqi ma shibahayo dhinaca walbaba kama shibaho ma shibahayo ayib haddii saas la yidhaahdo oo qaa'il soo jeediyo ishkaal ah ee waxaa la arkay sifaadda qaar ka mida allah lagu sifeeyey makhluuqiina lagu sifeeyayaa la arkay walaa yushbihu alanaama markii la yidhaahdo marka ishkaala ku imaanaya waxaa ka mid ah sifaadaasiina allah inuu leeyahay yad bani aadankana wuxuu leeyahay yad allah wuxuu leeyahay rijla bani aadamkana wuxuu leeyahay rijla allah wuu hadlayaa wuxuu leeyahay kalaam makhluuqiina wuxuu leeyahay kalaam bani aadamkii oo kale haddana kalaam uu leeyahay haddaba marka allah sifaaddii lagu sifeeyey oo sifatulyadayni ah sifatulrijli ah sifatulkalaami ah ee waxay haddana la arkay makhluuqii intaas asagoo uu leeyahay sida qaas ahaan bani aadamka yadayni wuu leeyahay sifatulyadayni bani aadamkii wuu leeyahay rijli sifatu rijlayni wuu leeyahay kalaam sifatulkalaam bani aadamkii waa leeyahay he walaa yushbihu lanaamana meeshan way taallaa jawaabtun waxay noqonaysaa waa la leeyahay horta wax allaala wixii daliil ku imaaday ahlu sunna waljamaaca haddaan ahay waan qaadanaynaa wax allaala wixii daliil ku imaaday oo sheego saxiixa waan qaadanaynaa waan sugaynaa wixii daliil ku imaaday makhluuqba ha lahaadee waan sugaynaa waxaan ku sugaynaa daliilkaasii sababtiisaan ku sugaynaa waayahay laakiin sifadaasi oo allahna loo sugay makhluuqna loo sugay asal ahaan iyo lafda ahaan haba ha isshibahdee ama asal ahaan iyo lafda ahaan isshibahdee kama dhalanayso in xaqiiq ahaan isshibaahdo waana soo marnay soo maa taqriiban tadmuuriya keyrkiisi iyo qawaacidulmatla baa kusoo marnay qaacido ay jirto marka maxay tahay qaacidadaas meeshaasi munaasab ay tahay lafda ahaan iyo asal ahaan hadday isshiibahaan ee iswaafaqan kama laazimayso xaqiiq ahaan inay ay ishiibahaan ee iswaafaqan haye abdirasaaq ah itifaaq maa ka wada haye haye laa yastalzimu musamayaati sifaadana saasay waaye asalka markaas waafaqada iswaafaqtay keligeeda kama laasimayso in xaqiiq ahaan ay isku mid yihiin waa jawaab lagaga jawaabi karo labo asal ahaan lafdigan iswaafaqay ama asal ahaan macnahan iswaafaqay asalkii guud ahaan isku waafaqay in sifada asal ahaan ay iswaafaqto keligeed hadday tahay waa dhici kartaa in isku eh, shibahaan xagga asal ahaan lafd ahaan laakiin markii la idaafeeyo haddana mar kas mid- mid kastoo kii loo idaafeeyey ayaa u cuntuntaa laa'iq u tahay lafdigaani asagoo aan la idaafaynin waa la dhihi karaa hee nacma shibah waa ku jira laakiin markii la idaafeeyo wuxuu qaadanaya xukunkiisii kii loo idaafeeyey yad haddii keligeeda meeshan ay taagan tahay tii allahan way noqotaa tii makhluuqin way noqotaa oo nacmaa tashaabuha ku jira soo maha laakiin haddii alla loo idaafeeyo tii makhluuqii marka waa ka baxaysa soo maha haddii makhluuqii loo idaafeeyana tii allah waa ka baxaysa marka allahna tiisii mid asagoo cuntunto bijalaalihi wa cadamatihi insaankana tiis mid asagoo cuntu- u cuntunto binaqsihi wa dacfihi bal makhluuq dhexdiis ayaa sifada ayagoo isku waafaqeen haddana xaqiiq ahaan ay kala duwana la arkay marood wuxuu leeyahay gacan qur-aanyada waxay leedahay gacan yadul fiil iyo yadul he, namla isku mid ma yihiin marka maya mid kasta markii loo idaafeeyey wixiisuu qaadanaya allah tabaaraka wa taala min baabin awlaa subxaanahu wa tacaala walaa yushbihu huwa alla ma shibahaayo alanaama makhluuqii xayun huwa alla waa mid nool xayaato kaamil ah aan ka hormarin waayataan aan ka daba tagaynin waayataan haddana laa yamuutu ma dhinto allah allah tabaaraka wa tacaala waa xayun waa mid nool waaye laa yamuutu ma dhinto waxaana u daliila qowluhu tacaala watawakal cala alxayi aladii laa yamuut iyo qowluhu tacaala allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum alxayu waaye noloshii waaye qayuumun waaye waa mid istaagid badan waaye allah tabaaraka wa tacaala laa yanaamu mana hurdo qayuumun waaye qayuumun waxay leedahay laba macne qaa'imun binafsihi iyo muqiimun ligayrihi labadaas macnay leedahay qayuum waa mubaalaqa qayuumun waaye waa mid qumitaan badan waaye laba macno ay leedahay macnaha koowaad waxaa waaye waa qaa'imun binafsihi hee qaa'imun binafsihi waa mid wax kale aan u baahnayn waay qaa'imtan hawmoodin inay tahay hee tii oo qiyaamkii diddul qucuud ahaa ha u malaynin qaa'imtan hee ha u malaynin inuu yahay kii oo diddul qucuudi fadhi kii ka soo horjeeday istaag qucuud maxaa ka soo horjeeda istaag soo maha istaagaasi oo kale ma aha saas hamoodin waa qalad waa khata ma fadhiisana waa istaagnaanaa tii oo fadhiga ka soo horjeeday ma aha tan ee qaa'imun binafsihi waxaa laga wadaa ay laa yaxtaaju ilaa gayrihi ayaa laga wadaa laa yaxtaaju ilaa gayrihi ilaahay uma baahna keyrkiisi ayaa laga wadaa laakiin keyrka ayaa ilaahay u baahana laga wadaa qaa'imun binafsihi waa saas mid hee isku filan waay allah aan u baahnayn keyrkiisii muqiimun ligayrihi waay keyrkiisina haddana quminaya oo istaaginaya istaagaya oo maamulaya laga wadaa oo keyrkiisina asan u baahan yihin muqiimun waa mid quminaya oo u istaagan oo maamulayo ligayrihi keyrkiisii maamulayo oo keyrkiisina asaga u baaban- u baahan yihiin laakiin asaga waxba uma baahna laa yanaamo ma hurdo allah ma hurdo waay hurdada allah waxay ku tahay naqsi waay laakiin bani aadamku waxay u tahay كمال لا ينام من سيحض مهدو إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام رأي النبي عليه الصلاة والسلام ديدكي ديرا بل هردسك بداية هي هردع غير ما قبنايو لا تأخذه سنة سنوات تاسا كسي هل دربا خالق واي marka laa yanaam murdu saas khaliqun waaya mid wax abuuro allah bilaa xaajatin baahi la-aan wax waa abuura laakiin hee uma baahna xikmad ayuu u abuurayaa cibaadadiis darteeda u abuurayaa maadaama wax abuuray asiga u baahan lama dhahayo bilaa xaajatin baahi la-aanteeda asiga aan u baahnayn ayaa haddana wax abuuray waay isagoo aan u baahnayn ayaa ayaa abuuray waaye waaya adilidanu waa si farac badan tahay raasiqun waaye mid arsaagayo raasiqun waaye ma ilahi waxma u baahna waxaana ka mid adilida inta loo dariisanayo yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraau ila llahi wallahu huwa alghaniyu alxamiid adilideeda ka mid tahay raasiqun waaye waa mid wax irsaagaya way allah raasiqun waaye risqa caam ah iyo risqa khaas ah labadaba risqiga labadaas qaybood way risqa caam risqun caamun iyo wa risqun khaasun labadaba xalaal iyo risqa xalaal ah iyo risqa xaraam ah dhammaan isaga bixiyo subxaanahu wa tacaala raasiqun waa mid ersaagayo bilaa mu'natin dhib la-aan mu'na dhib waay isagoo aan ku dhibtoonaynin ayaa haddana wax ersaaga kuma dhibtoonayo khalaa'iqda intaan la eg wixii aan naqaano iyo wixii aniga aan aqoonin dhammaanba wixii ku nool risqi hee yaa ersaagaya allah tabaaraka wa tacaala haddana kuma dhibtoonay waaye kuma dhibtoonay waaye laa muna bilaa bilaa man mu'natin waaye raasiqun waaye bilaa mu'natin waaye bilaa mu'na bilaa kulfatin bilaa mashaqatin bilaa tacbin bilaa mashaqatin wa kulfa waaye bilaa mashaqatin wa kulfa mumiitun mumiitun waaye waa sidaas allah tabaraka wataala risqigiisina waa waasa wallahu yarzuqu man yashaau biqayri hisaab mumiitun waaye waa mid dilaayo mid wax dilaayo waaye mumiitun waaye waa mid wax dilaayo waaye asaga wax dila xaqiiq ahaan qofka wax dili karo ma laha laakiin sabab waa dhici karta qofkan qof qofkan inuu qofkan dhimashadiisi asaga dilitaankiisii sabab u noqdo laakiin xaqiiq ahaan wuxuu ku dilayaa e biidn illaahi biqadar illaahi ilahay idinkiisi la-aantiis qofka ma bedeli karaba mumiitun waaye waa mid wax dilaayo waaye bilaa makhaafatin baqitaan la-aan cabsi la-aan asagoo hee aan ka cabsanaynin haddii waxaan aad disho gadaasheeda waa laga imaan doonaa asagoo aan dhehaynin isagoo aan dhahaynin ummadihii hore waa helaagay allah tabaaraka wa tacaala waa ciqaabay waa dhameeyey markii ku caasiyeen walaa kadibna waxa la dhahay walaa yakhaafu cuqubaha ciribteeda kama cabsanayo ciribteeda ciqaabkaasa dadka ku riday dadkan ku dhamaayay gadaalkeeda baa gof kale ka imaana oo dhibkii u geysana ma dhahay kama baqaayo ilan idan waa mumiitun bilaa makaafatin baqitaan la-aan waaye mumiitun waa bilaa makaafatin waaye waxa si ka baqaayo ma laha baacithun waaye mid soo saaraya dadka bilaa mashaqatin dhib la-aan baacithun waaye waa mid soo bixinaya dad soo dadka soo saaraya waaye hee qofka ruuxdiisi iyo jasadkiisiiba wada socdaana soo saara allah tabaaraka wa tacaala qiyaamo nafta keligeeda ma aha nafta keligeeda he lama soo saaro aakhiro hee naft macal jasadkeedii aa la soo saaraya waxaana loo loo daliishanaya xadiidkii xadiid aladii axraqa nafsahu xadiid aladii axraqa nafsahu bukhaari muslim soo saareen hadid abi hurayra kee naftiisii gubay naftiisii hee gubay tuug buu ahaa kafanta ay u hadaaye waayo wax buu hadaaye wixii dembi asagu soo sameeyey markii oo asagu uu dhahay waxaan iskuma cafinaya yaa lagu ciqaabine e waxaad samaysaa ehelkaada u dirdaaran buu dhahay hornimii how maanti aan dhinto markii asaga laisku imaaday is dhahay waa ma fakanaysa hadd waa dhimanaysaa tookadaani waa laisku imaaday markii dhahay wuxuu dhahay dadkiisa wuxuu dardaarmay haddii uu dhinto haddii aan dhinto he iguba buda iguba markii aad i gubtaan ishiida markii aad ishiidaan badda taga maalintii dabeesha aad u daran tahay hee iga fardhiya uu dhahay baddi ee farjaha iyo shishalgamaani meela a ya meeshii ugu tuurtuura dhahay haddee wax lafa la gubay oo la shiiday bad dusheeda la tagay maalin dabeel daran tahay meeshii la tagay haddii la kala fardhiyo maxaa soo qabsama eber waa isdhahay eber waay wax meeshaasi imaanaya ma laha si ilaahay i iqaabin buu dhahay kadib allah taala dhulkii ula hadlay wixii dhan muxuu dhahay iskaan soo ururi way ijmaci maa fiiki minhu war wixii kugu jiray ninkii xaggiisa ka mid ah ken dhammaantooda la lahay waasu keentay ruuxdiisiyo jasadkiisii markaasa la weydiiyey maxaa arrintaani kugu kalifay inaad samaysad markaasa wuu dhahay yaa rabbi khashyatuka ilaahi ilaahiyow baqitaankaada bis ah ilaahay markaas tabaaraka watacaala faqafara lahu fama siyaa loo dhaha baacithan naf keligeed maaha marka hadhow markii qof la soo saaray naftiis keligeed maaha e maca jasadihi waay baacithun ilaahay waa mid soo saaraya bilaa mashaqatin dhib la-aan soo saaridaas haddana kuma dhibtoonaya wax dhiba ma aha dhibna wa aha hee inamaa amru idaa arada shayna yaqula lahu kun fayakuun waa dhammaatay waay maa zaala allaha kuma kama kama zuulin bisifaatihi sifaadiisii macagooda ee qadiiman asagoo ah mid horreeyey qabla khalqi khalqigiisii ka hor lam yasdad ma ziyaadsanin allaha bikownihim dadkii jaritaankoodii shay-an kuma ziyaadsanin lam yakun aan aysan ahaanin shaygaas shaygaasoo lam yakun aan ahaanine qablahum hortoodii min sifatihi alla sifaadiisii aan ka mid ahayn wa kamaa sida oo kaana bisifatihi sifaadiisii azaliyan ay u tahay kadalika sidaas ayaa laa yazaalu kama zuulo allah calayha sifaadaas dusheeda abadiyan weligiisii waay laysa bacda khalqi lkhalqi khalqigii abuuritaankiisii kadib ma ahanin allah istafaada mid faaidaystay faa'iidaystay isma alkhaaliqi khaaliq isimkii la dhahay walaa biixdaathi albariya makhluuqa soo diritaankiisii kadibna istafaada mid faa'iidaystay maaha isma albari isimkii la dhahayo lahu allah ayaa u sugnaaday macna rububiyati rabbanimadii macnaheed walaa marbuuba walhaal laa marbuuba waay mid rabbi loo noqdo aysan jirin wa macna alkhaaliqi ayaa u sugnaaday walaa makhluuqa ayadoo aysan jirin wax la abuurayn wa kamaa sida annahu ana allaha leh muxyii u soo nooleeyay almawtaa ay u soo noolaynayo dheh almawtaa miidiyaalka kuwii dhintay bacda maa kii kadib axyaa asiga soo nooleeyey istaxaqa waa mid mutay way allah haadaa kan alisma isankan ah qabla ixyaa'ihim soo nooleyntoodii ka hor waay kadaalika sidaasi oo kale istaxaqa ilaahay wuxuu mutay isma alkhaaliq ayuu mutay qabla inshaa'ihim abuuritaankoodii ka hor waay dalika arrinkaasini biannahu an allaha alle calaa kulli shayin shay walba dushiisii qadiirun awoodo darteedii waaye ayib musanifku raxmatullahi aleyh wuxuu leeyahay maa zaala bisifaatihi qadiiman qabla khalqihi sifaadii alleh ayuu meeshaani kaga hadlayaa sifaaddu waxaa waaye sidii hore aan usoo marnay qaar waa waxaa la yidhaahdaa sifaat daatiya qaar waxaa la la yidhaahdaa sifaat ficliya waayahay qaarna labadaba way noqotaa oo waxaa la yidhaahdaa qadiimat nawci xaadiat axaadi intaba waay sifaadaasi allaha leeyahay hee asaga xillo oo allah tabaaraka wa tacaala aan ku sifaysnayn ayaa jiri jirtay lama dhahayo asaga iyo macal sifaadiisii way isla socdaan waayo asaga iyo macal sifaadiisii way isla socdaan weligoodii waayo markii khalqiga abuuray kadib ayaa hee ku sifoobay ka hor kuma sifaysnayn hee lama dhahayo waay ka hore kuma sifaysnayn lama dhahayo bal weligiisii waa ku sifaysnaa weligiisii waa ku sifaysnaa tabaaraka wa tacaala maa zaala allah kama zuulin bisifaatihi hee sifaadiisii macagooda asagoo ah qadiiman kuwa horee mid horeey inuu yahay wa maa zaala huwa allaha kama zuulin bisifaatihi maca sifaatihi sifaadiisii macagooda qadiiman uu yahay mid hore mid horeeyey ahaanta uu ahaaday sifadiisiina socod la socoto kamaasan suulin waayo oo ma soo marin xillo allah sifaadaasi aan ku sifaysnayn oo gadaalay kaga sifoobay ma jirto waayo saasaa laga wadaa macnaha maa zaala huwa alla kama zuulin bisifaatihi maca sifaatihi sifaadiisi la jirkoodii hee qadiiman inuu ahaa mid hore waayo qabla khalqii khalqigiisii ka hore waaye lam yazdad ma ziyaadsanin bikownihim shay-a meeshaan iska ilaali bikownihim ahaanshahoodii hadhin kaanadan waa tii naaqisada ahayday ma aha waa midii taamiyada waay haddii naaqisa la yidhaahdo macnaha khalad ayuu noqonayaa bikownihim ahaanshahoodii shay-an ay ahaadeen hee ma ziyaadsanin lamaya saasaa la dhaha markii lahado waa qalad way sax ma aha macno qalad ah ayuu noqonaya shay-an waa mafcuulun bihi oo uu leeyahay yazdad bikownihimna waa taamiya waxaa la yidhaahdaa hee jaritaankoodi hee ayaa la yidhahdaa marka jaritaan waa lam yazdad huwa alla ma ziyaadsanin bikownihim makhluuqi jaritaankiisii hee shay-an kuma ziyaadsanin waayo makhluuqii ayaa alla jarsiiyey jarsiin jarsiinta asaga makhluuqi jarsiiyey hee shay ku ziyaastay oo markii horen aan ku sifaysnayn ma jiro waayo mana fahamta laakiin waxaa dhihin bikowni aanshahooda shay-an ay ahaadeen wax kuma ziyaasinin adhihin lam yakun shaygaasoo dheh shaygaasoo lam yakun shayga lam yakun dhe allaha qablahum hortoodii maya shaygaasoo lam yakun huwa shayka uusan ahaanin qablahum khalqigii hortiisii min sifatihi sifatillahi aan ka mid ahaanin shay oo markii hore allah sifadiisii aan ka mid ahayn jaritaanka oo khalqigan markii uu jarsiiyey kadib u yimaaday ma laha way maana shaygaasoo lam yakun huwa shaygo qablahum qabla alkhalqi khalqiga hortiisii ahaaday usan lam yakun usan ahaanin dheh qablahum qabla alkhalqi khalqiga ka hor min sifati sifatillaahi aan ka mid ahaanin oo u ziyaaday ma laha wakamaasada kaana u ahaaday allah bisifaatihi maca sifaatihi sifaaddiisii macagooda azaliyan mid horay uu ahaaday waay sida sifaaddiisii mid asagoo wato azali u ahaaday hee ayaa khalqigan jiritaankiisii ka horna ku sifaysnaa wax kadib u ziyaaday malaha waay khalqiga jiritaankiisa wakamaa sidoo kaana huwa alla u ahaaday bisifaatihi maca sifaatihi sifaadiisii macagoodii azaliyan mid horeeyey u ahaaday waay kadalika sidaasi oo kale hee laa yazaalu kama zuulaayo allah ama war cusub ka dhig wakamaa kaana bisifaati azaliyan sida u ahaaday hee kadalika sidaas ayaa laa yazaalu aan kama zuulayo allaha calayha cala sifaati sifaadaasi dusheeda abadiyan weligiis isagoo ku sifaysan yahay idan haddana baaqi ay ku ahaanayaan waay baaqi ayay ku ahaanayaan waaye laysa bacda khalqi lkhalqi laysa mundu ma idin qora laysa dhimalaas ku imaada laysa bacda khalqi lkhalqi khalqi lmakhluuqi aa la wadaa khalqi lkhalqi ay khalqi lmakhluuq khalqiga dad dambe waa bimacnaa makhluuq waay laysa bacda khalqi lkhalqi ay laysa bacda khalqi lmakhluuqi makhluuqa abuuritaankiisii kadib hee istafaa istafaada huwa alla mid faa'iidaystay ma ahaanin isma alkhaaliqi khaaliqnimadii isinkeed markii khalqigan abuuray kadib ayaa isimkan ismulkhaaliq la dhahaaya ayaa faa'iidaystay lama dhahayo mid faa'idaystay ma aha walaa biixdaathi albariya makhluuqa soo daristaankiisii oo la soo dariyey hee kadib istafaada mid faa'iidaystay ma aha allah isma albaari isimka bari la dhahayo makhluuqun ayaa soo dariyey allah makhluuqan soo dariyinta asiga soo dariyey kadib ayaa isimkan ismulbaari la dhahaayo faa'iidaystay ma aha waay warka ayaa ma aha waay lahu lilaahi alla ayaa u sugnaaday macna arububiyati rabbanimadii hee macnaheedii waaye waayahay walaa marbuuba lahu lilaahi ilaahay u sugnaaday macna rububiyati rabbanimada macnaheeda walaa marbuuba walhaal ayaa u sugnaaday laa marbuuba mid la barbaarinayo oo rabbi loo yahay asagoo aan jirin mid rabbi loo noqdo asagoo markaas aysan jirin ayaa waxaa u sugnaaday macnaha hee rububiyanimadaba wa macna alkhaaliqi khaaliq macnihiisii ayaa u sugnaaday allah walaa makhluuqa walhaal ayaa macnaa alkhaaliq u sugnaaday hee laa makhluuqa wax markaas la abuuray makhluuq ana aysan jirin saasa la yidhahda marka masaladaasi waxaa ku sugan saddex madhabood masaladaani waxaa ku sugan hee saddex madhabood oo allaha isifaadiisii markii laga hadlaayo waxaa ku sugan saddex madhabood waay madhabu almuctazila waاljahmiya waman naxaa naxwahum madhabu almuctazilati waاljahmiyati waman nahaa waman naxaa naxwahum iyo مذهب الأشاعرة والماتريدية والطوائف من أهل الكلام هي مذهب الأشاعرة والماتريدية والطوائف من أهل الكلام هي مذهب عامة أهل السنة هي ومذهب عامة أهل السنة سدعة مذهبات مذهب كواد وحاوي ومذهب المعتزلة عندها المعتزلة مذهب كذا إيوه والجميع إيوه منقف كي نحى مري نحوهم wadadoodii ayaga maxay leeyihiin madhabkooda muxuu yahay meeshaan markii la joogo waxay leeyihiin wahuwa ana allaha caza wajala lam yakun lahu sifaat walaa asmaa ila bacda an daharat aahaaruhaa waxay leeyihiin ana allaha caza wajala allah caza hee wajalla caza qaalib ahaaye wajalla weynaaye lam yakun lahu sifaatu ma lahan jirinba walaa asmaa'un ma lahan jirin ilaa bacda an daharat aahaaruhaa raadadkeeda markay soo muuqdeen mooyaane oo markii si wax abuuritaan bilaabay hee markaas ayaa ku sifoobay waay laakiin ka hore maba lahayn maba lahaynay leeyihin أن الله عز وجل لم يكن له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها طيب مرك مركي أو صفة الخلق كصفة وحي نقطيبة مركي خلق حلقي سئين الأبور لقاري أيا كصفة ويليه مركي ورا ملهين خالق نمو ملهين وحي لميد أساس madhabka labaad waa waa madhab اlashaacirai wاlmaturidiya wadaa'if min ahli اkalaam ayagan waxa waay madhabkoodii wahuwa ana allaha subxaanahu kana mutasifan bisifaati walahu asma اlxusna ana allaha subxaanahu kana mutasifan bisifaati bisifaati walahu asma اlxusna allah wuxuu ahaa mid ku sifaysan sifaat walahu asma اlxusna wuxuu lahaa asmaa oo wanaag badan ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه أسأر أسماء دي سي آثار تي سي مصا موغن صفات دي سنة آثار تودي مصا موغن بل كان زمنا طويلا معطلا عن الأفعال بيدهم سبحان الله bal kaana zamanan طawiila mucaطala can اlafcaali bal kaana al wuxuu ahaa zamanan zaman oo طawiilan dheerba mucaطalan mid la marnaysiiyey can اlafcaali afcaasha aggeeda laga marnaysiiyey ayuu ahaa maba samayn karinba waa ku sifaysnaa laakiin e waa garba duuban yahay maba samayn karaba subxaan allah kuwii hore e waaba diideen soo maa marnaba waa lahaa laakiin kuw yar maxay dhaheen maba laha soo ma maba lahayn laakiin wuxuu ka sifoobay keliya markii khalqiga la arkay kuwana markii hore waa lahaa laakiin raadadkoodii waxyaabahaasi wax shaqaynaya maba jirinbo waa lahaa markii marka da la arkay khalqiga xilligii abuurkiisii la gaaray markaas ayaa asagana ee raadadkoodii iyo saamayntoodii shaqadoodii markaasaa bilaawatay markii hore waa ku sifaysana laakiin ma shaqaynaynin shidaalkoodii waa dhammaansanaa markii la gaaray xilligii abuuritaankiisa ayaa shidaalkoodii soo kaci markaasaa shaqayn ay shaqeeyeen ay dhaheen qowl baadilo labadaba madhabka saddexaad waa madhabu camati ahli sunnati waay madhabu camati ahli sunnati oo muxuu yahayna wa huwa ana allaha subxaanahu wa tacaala awalun bisifaatihi wa ana sifaatihi subxaanahu azaliya walaa budda an tadhara aahaaruha abadan oo subxaanahu facaalu limaa yuriid sidaasay dhaheen ayaga waxa waay madhabkoodii ana allah subxaanahu wa tacaala awalun waa mid hore bisifaatihi maca sifaatihi lala qabo wa ana sifaatihi subxaanahuna azaliyatun waay walaa budda waxa lag maarmaan ah an tadhura an tadharada inay soo muuqato aahaaruhaa aahaarteed abadan weligeed waay fahuwa subxaanahu facaalun waay limaa yuriid waa mid samayn badan waaya wixii isaga doono waay madhabka kan ayaa madhabu lxaqi ah madhabu alxaqi kaas waaye saddexdaasi madhabada ku jirto labadaasi kale waa baatil kan ayaa sax ah madda kale culimmada meeshaan waxay ka hadlaan aada uga hadlaan masale la yihahdo masalatu tasalsuli lxawaadifi masalatu tasalsulil xawaadifi alimaam taxaawini sharxa aad ayuu uga hadlayaa مسألة اللي مسألة تسلسل الحوادث تسلسل الحوادث مسألة اللي وهي مسألة لا فائدة من بحثها وهي مسألة لا فائدة من بحثها بارتان كي وح فائدة لغا صوصار يملا وح إليه الله إيو مخلوق سي أسأل الله صفات وكو صفاتنا سوما هدي صفات أسيغ مرول بكو صفاتنا يي هي خلقنا مرول بها إنه مركز دونه أبوره oo u diyaarsanaydee mar walbo khalqigiisii allah isla socdaana la arkay weligoodib ayagoo isla socdaana la arkay haddina weligoodna waa isla soconayaan ayagoo isla socdaana waa la arkay haddina weligoodina waa isla soconayaan masale ah waxa faa'iide ah ku jirtona ma laha sharxgana waa ka arki doontaan ka fiirsada laakiin waxaan dhahnay masalatun laa faa'idata min baxhiha waxa ka soo qaad maaha aas leedahay waxaa ka soo qaad ku leh sida alla sifaadiisi weligiis waa ku sifaysanaa weligiise waa ku sifaysanaa haddii makhluuqii soo diristaankiisii la gaarayna he waa ku sifaysanaa ka horna waa ku sifaysanaa makhluuq markii ay dhammaadaanna haddana waa ku sifaysanaana weligiisii kaas iska qaado madhabki oo badbaado badan waa kaas waay wa kama annahu muxyiih almawta bacda ma ahya wallah subhana